waxaan soo jirnay alxamdulilah waxaanu qabanay wax la taaban karo siiba waxbarashada waa waxbarasho ee ka timaada culimaha shisheeye alxamdulilah waxaanu kale ku jirnaa inaan dhisno dugsiyo farsamo gacmeed dhowrjan aan siidin insha allah saddex la gobol in laga dhiso taas oo hadda aan taladada ku jirno farfasfadiigaa yidhaahda kuligaa yidhaahdo dee jaamacadaha ku yaalla saddexda gobol waxaa laga bartaa ayaguna waa ay ku kormeernaa inta badan waan la soconaa howlahooda waxbarasho laakiin soomaali baan nahay waxaan u baranay shara la-aantii weli waxbaa yara siya insha allah waan laga bixi doonaa
waa gartay marka maxaa isbedela jaamacadaha kusoo kordhay koonfur galbeed soomaaliya
koonfur galbeed ee soomaaliya jaamacadaheeda waa kuwa ku yaala meesha layaa marka iyo afgooye iyo meesha la yidhaahdo baydhabo runtii kuwana waynoo diwan gasheen annagu oo jaamacado aanu muxuu ahaay noo tirtay weeye talihiina waanu ku leenahay haddii ilaahay yidhaahdo talooyinkana waana badin doonaa insha allah kuwa kale meelaha hadda waxaan baanu maqaayay madaabiyaasha in laga sii deynayo laakiin wax samayaan maahan waxaan shalay ku fadhiyo insha allah
mudane wasiir waxaan u fahmay jaamacado qaar oo aan sharci ahaynba koonfur galbeed ka howlgalo oo wasaaradda hidaa iyo tacliinta aan ruusqo ka haysan miya
runtii dadku kama fiirsan waan dhihi karnaa laakiin dadku kuma talgeli karo wax sharcaana inay meel ka furaan laakiin waxaan leenahay muxuu ahaay wasaarad baa ka jirta meesha ninka wasaaradda aqoonsanayna wasaaraddu ka yeeli mayso inay baadiyeyso arday soomaaliyeed oo aanan aanan ogeyn annaga in maxay heeto waxbarashadiisii talana ku lahayn ma suurtageli karto waan u sheegina insha allah waa in diiwaangashi yahay jaamacadda waa inay diiwaangashan tahay tira ahaan hay ahaan jaamacadaha waa inay gacanta ku haynaa insha allah haddii taasi diidaan waxaan aragnaa inaysan aqoonsaneyn dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya hadii diidana ka yeeli mal insha allah mudane wasiir waxaan jeclahay inaad noo ifiso jaamacadda oo wasaaradda rusqada aan ka haysan oo adigna a ogeen oo koonfur galbeed laga furay
intaa hadda haynay anigi hore shalay meelaha baa laga furay meesha la yidhaahdo dabo kolayba hadee ninkii bulinkii yeeliyaa ninkii buul xalaalaynaga ku yidhiya la rabaa waxaas wax soconaya maahan shacbiga soomaaliyeedna dunida inta buulka dhan ay kusoo qaatageen lasakudamayso waxaa la furayo waxaa laga furayo waxaa lagu furayo waa inay taala qur'aan anaga wax kale kama hadno waa inay ka duwaan gashan tahay idaa'inta hadiise ma jirto xdiri doonada maa insha allah
waa gartay wasiir wasiirkii hidaha iyo tacliinta ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa tahay haddana waxaad moodaa in dhanka waxbarashada gaabis uu jiro koonfur galbeed soomaaliya waxaan jeclahay in caawa adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan inaad noo ifiso waxyaabaha aad filayso iyo kuwa aad ku guulaysatay
soomaalida darisha aada u jeceshahay oo wax walba meeshay kasoo hormarisaa dawishuna marka shaqo samaxdo ayay dawish imaadaa annagu shaqadii waa bilowno ahayd sanadka cusub waxsan sanadka laftiisii waa la ogyahay abartayoona waa la ku laabsanay saminaaro badan baa halkaa laga furay diiwaangelintan sameynay ilaahay elinkiisa iyo wax badan oo nagu guulaystana waanu soo saari doonaa ardaydayada bilaa shaqada aheedna ilaahay elinkiisa ma ahaan doonaa arsamo macalimihiina wuxuu bixiyay hadda in umuurdhiso iskuula oo farsaqada gacanta lagu barto taasa hadda insha allah jalla keliisa dhawaana dawaadana ilaahay
Ee, mudane wasiir een, marka laga hadlayo waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya dad badan ee, ama dhalinyaro badan oo inta imtixaan laga qaaday qaarkood ku guulaystay in diwadaha ay waxbarasho u aadaan marka dowladaha aad ee, deeqda waxbarasho ka hesheen ka koonfur galbeed ahaan imisay gaarayaan oo idinku yaboohay
horey annaga masar baan oga helnay waxaan oga helnay meesha la yidhaahdo shiinaha waxaan oga helnay ingiriiska asan waxaan oga helnay ruushka annagu meelaha kaleeto oo la sheegay welibana adag kuwaasina ilaahay elinkiisa waxaa ina bixinna ma bixin oo mid muddaynimad yihiin waxaan rajeynayaa insha allah hadda kulmada daadatay ayay ku xiran tahay soo jaritaankeedii daadatay laakiin annaga waanu diyaargaraynay balada la qaatayna waa la qaatay way baxeen sida ruushka iyo shiinaha waxbarashada badan u dabnay waa baxeen wasiir ee, marka laga hadlayo ardayda een, ugu tayada fiican yaa idinka caawinaya oo intay la xiriiraan imtixaan ka qaadaya wasaaradda arrimahaas u qaabishan
muqdisho annaga waxaan saga aniga la sidaasada aniga imtixaanka la qaadayo guddiga ogaada dadkuna kaldanaysa orafka lasoo qaado waxbarashada goboladan hormuudkiisiisu u soomaaliya oo waa hubaal waa hadda imtixaana la qaaday waxaa ku guuleystay duguusi kale qaatay kuwa ka yimid dowladda koonfur galbeed marka sidaa darteed taasi laisuma hayo laakiin waxaan yaro codsanahay dhalada dowladda dhexe in ay muxuu ahaay maamulka koonfur galbeed xaquuqda uu leeyahay inaan la waayin insha allah taasina taladeedu waa socota insha allah Een, wasiir suuragal ma tahay in koonfur galbeed oo ee, maamul gaar ah uu wixiisa si gaara u helo xiriirna la sameeyo dowladaha ee, taageera waxbarashada
waxaana ku jirnaa insha allahu arrintaas howlaha uu ku baaday madaxweynaha ka mid tahay in insha allahu aanu si dirisa si toosa aan waxbarasho u helno ilaahay idinkiis in loo helo kuleejin ay wax ku bartaan dadka dhibaataysan oon awoodda u lahayn inay iska bixiyaan sidee kale ilaahay idinkiis intaana waa la diyaarinayaa waana muxuu ahaay sanadkaas waxaa dhaqa dantaa ilaahay aad ayuu umahadsan kaasina wuxuu ahaa wasiirka hidaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed soomaaliya oo warsan baydhabo qadka taleefonka ugu waran